halkani waa washington laanta af soomaaliga ood ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa kowdiiyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa waana lixdiiyo barkii aroornimo xilliga washington waa maalin khamiisa koob iyo soddonka bisha maarj sanadka labada kun labaiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida bandhig lagu xoojinayo hal abuurka dhallinyarada oo lagu qabtay boosaaso
ujeeddada laga leeyahay ee barnaamijkan ama bandhigga habeenka dhaqanka iyo hiddaha ee aan caawa halkan ku qabanayno ujeedka ugu horreeya aan ka leenahay waxa weeye in la soo noolayo la soo celiyo kor loo soo qaado bulshadana lagu baraarujiyo dhaqankii aan haybadda u lahayn iyo dhaxalkii awoowayaasheenoo ka tageen waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada laascaanood oo buuxiyey goobihii shaqada ee dhallinyaradii magaalada laga raafay sidoo kale heesihii iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin ay marin habaabiyeen la taliyaashiisa oo aad uga cabsoonaya inay u sheegaan sida runta ah ee xaalku u xun yahay ee dagaalka ukraine sirdoonka britain ayaa sheegtay in niyadda ciidamada ruushka ee ku sugan ukraine ay hooseyso islamarkaana ay la ildaran yihiin qalab la-aan taasi oo mararka qaar keenta in askartu ay diidaan inay u hoggaansamaan amarka aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne putin sidoo kale aan lagu wargelin saameynta buuxda ee cunaqabataynta lagu soo rogay dhaqaalaha ruushka kremlinka looga taliyo dalka ruushka ayaan weli wax faalla ka bixin qiimeyntan dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawlid jabish oglo ayaa ku dhawaaqay suurtagalnimada in la qabto kulan cusub oo ruushka iyo ukraine ah oo heerkiisu sarreeyo toddobaad ama laba gudahood si looga baxo xiisadda dagaalka jaawish oglo oo waxa uu tilmaamay mar uu telefishanka ka hadlayay in hadallada sheegaya in turkigu uu si toosa dagaalka ukraine uga qayb qaadan doono haddii uu aqbalo inuu damiin ka noqdo labada dhinac iyo inuu askar u diri doono ukraine ay yihiin dhammaan hadalladaasi kuwa khalad ah waxa uu ku macneeyey in arrimaha qaar ay u baahan yihiin heshiis heer madaxweyne ah isagoo tilmaamay in arrimaha xasaasiga ah sida xaaladda gobolka kremiya iyo dombash ay aan laga hadli karin iyada oo aan lagu dhawaaqin xabad joojin wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa ku dhawaaqday dilka nin soddon jir ah oo lagu magacaabi jiray nidaal jumca jacaafra kaas oo ay ciidamada israa'iil ku dileen koonfurta beytlaxam warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in ninkan dhallinyarada ah uu raacay basaska dadka deegaanka ee koonfurta daanta galbeed isagoo toorey ku dhuftay nin ka mid a dadkii rakaabka ahaa kadibna toogtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in laba qof oo falastiiniyiin ah la dilay subaxnimadii khamiista maanta howlgal militari oo ka dhacay magaalada jiniin waa berigii maanta oo ay fuliyeen ciidamada israa'iil ee ku sugan daanta galbeed ee la haysto wasaaradda caafimaadka ayaa bayaankeeda ku sheegtay in labada dhalinyaro ah ee la dilay uu mid ahaa toddobiyo toban jir halka ka kalena uu ahaa saddex iyo labaatan jir waxaana la dilay sidaa ay wasaaraddu sheegtay kadib markii ay rasaas ku fureen ciidanka weerarka kusoo qaaday xili ay weerar ku qaadeen jiniin oo ku taala waqooyiga daanta galbeed ee webiga urdun halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington bandhig lagu xoojinayo dhaqanka iyo hal abuurka dhallinyarada ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso iyada oo dhallinyarada lagu dhiirigeliyey inay xooga saaraan wacyigelinta bulshada iyo kor u qaadista dhaqanka soomaalida warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray yuusuf maxamuud yuusuf magaalada boosaaso ayaa ka qabsoontay bandhigga habeenka dhaqanka iyo hiddaha ee degmada boosaaso iyo weliba guud ahaan gobolka bari oo ay soo qabanqaabisay dallada ururka dhaqanka gobolka bari ee luubaan waxaana lagu soo bandhigayay qaybaha kala duwan ee dhaqanka farshaxanka iyo suugaanta soomaalida iyadoo dhalinyarada hal abuurka leh iyo weliba qaar kale oo badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ay goobta kusoo bandhigeen farshaxamo kala duwan iyadoo meeshana ay ku dhammeed waxyaabaha dhaqankeena caanka ku ah oo la keenay bandhigga dhaqanka guddoomiyaha ururka dhaqanka iyo farshaxanka ee gobolka bari cabdirasaaq axmed siciid dhaga libaax ayaa ugu horreyn sharaxay muhiimadda laga leeyahay bandhiggan ujeeddada laga leeyahay ee barnaamijkan ama bandhigga habeenka dhaqanka iyo hiddaha ee aan caawa halkan ku qabanayno ujeedka ugu horreeya aan ka leenahay waxa weeye in la soo noolayo la soo celiyo kor loo soo qaado bulshadana lagu baraarujiyo dhaqankii aan haybadda u lahayn iyo dhaxalkii awoowayaasheen inoo ka tageen runtii dhaqanku waa tirdhexaadka bulshada waxaan layidhahdaa bulshada haddii dhaqankoodu lumo ee waxa weeye qiyamkooda iyo dad ahaantooduna way dhumaan in dhaqankeennii la soo noolayo la soo celiyo mar kasta loo guntado wakhti lagu bixiyaana waa mid u baahan dadaal iyo soo jeed badan mudanayaal caawa halakan waxa ku dhan qaybihii kala duwanaa ee agabka hiddaha iyo dhaqanka hadday noqon lahayd agabkii hadday noqon lahayd waxa weeye sideedaba dhaqanku ama marka laga hadlayo dhaqanka guriga oo kale ka soo qaad wuxuu u qaybsamaa saddex wuxuu u qaybsamaa dad iyo saari wuxuu qaybsamaa saari gurgur iyo qabax halkan waxaa inoo yaalla dhammaan gurgurkii gurigu lahaa oo noocyadiisii kala duwanaa ah oo aan wax ka qurux badan iyo wax ka mudani jirin runtii waxaa kaloo inoo yaalla farshaxankii oo aan ku ammaanayo dhallinyaro hawlkarah oo waxa weeye xirfadlayaalah oo farshaxanah oo runtii in la dhiirigeliyo mudan inay wax weye soo xilqaameen inay keeneen farshaxankii oo ay gacantooda ku sameeyeen dhinaca kale qaar ka mid a dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa madasha ku soo bandhigay farshaxamo ay ka sameeyeen agabka dhaqanka iyagoona u sharaxay dhallinyaradii ka soo qayb galay bandhigani waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo weliba sida ay soomaalida u isticmaasho anigoo ah xalisaxare cismaan xasan tan waxaa la yidhaahaa isku shug waxaa la yidhahaa dhanrog waa darma cad oo salliya oo la tolo oo markii labiyo toban baa ugu yar bacdayna darfa guduudan la geliyo daa darfa guduudan loo geliyo haddii la rabo dhex guduudan baa la geshaa darfana waa la geshaa ulug duub baa la yidhahaa tanna waxaa la yidhahaa isku shug waa isku shugta qoshaa ku dhegan oo kale isaguna waa sidaas sida waana cawdan guduudan baa laga sameeyaa madowgaan laga sameeya caddaankaasa laga sameeya
anoo ka socda ururka aartiistayaasha waxaa halka ku soo bandhigaynaa waxyaabihii agabkii aan gacanta ka samaynay oo aan ka samaynay waxyaabihii la tuuray oo qashinka ahaa mid mid baa u kala dhigdhigaynaa u sharaxaynaa waa arki doontiin farestiwan tan koowaad oo ugu horraysa waxaa ka samayna waraaqda ifor waraaqda iforka caddaanka ah waxay ka samaysan tahay waa salad saa u wada jeeda ee dhammaantiin arkaysaan kan wuxuu ka samaysan yahay joornaal joornaalka la isticmaalo oo faraha lagu tirtiro wuu ka samaysan yahay haddaa rabtid daboolka waa ka qaadi kartaa markaad daboolka qaadno gudihiisa waa arkaysaan markaa rabtid waa daboolan kartaa daboolkaas kuu leeyahay okay kan waa uwax waxa ka samaynay caaga kafeega loo isticmaalo kafeega laga cabbaa ka samaynay waxaa ugu talagalnay ubax inaan ku ridno kan waa faynuus kan waa faynuus faynuuskan waxaa ugu talagalnay in loo isticmaalo bisha rabadaan
yan subagalay bidine yan lagu bilawayne beesheenu beesheenu waa beela waaweyne jeskeer ka soo qaado jeska xiga ka soo qaado adigoo ka maalaysan oo subaag la koocaya kubadayda soo joogso cani gordiyo gees luul cani guduuda olko cani cadday dhaqayo gormaan lule leefaygoisuduwaha wasaaradda warfaafinta gobolka bari shacayb yuusuf ciise abwaan cabdi cali boos iyo abwaan beeldaaje ayaa madasha ku soo bandhigay hadallo isugu jira waane iyo weliba wax u sheeg dhallinyarada si ay u xoojiyaan dhaqanka iyo weliba afka soomaaliga oo ay isaga dhaafaan af suuqa oo ku soo badanaya dhallinyarada taasoo dhibaato ku ah jiilka soo koraya
af soomaaligii marka hadda waa sii yaraaday dhallinyaradii waxaa baabi'iyey filmadan hindiga ah ee la turjumay oo dhaqamada qalaad laga soo qaatay wax walba waa baaba'ayaan hadda waxaa arkaysaan magacii ugu qaalisanaa oo ahaa hooyo waxaa lagu leeyahay maama af soomaaliga waa laga baxay waxaa lagu leeyahay waa sidan tahay waa sidan tahay waa wax gubtayoo sidan oo gubtay qurux miyuu leeyahay waa kala kacsan tahay waa muxuu ahaa adig wax aadaan fahmayn ii kala kici iyo wax noocaas marka af soomaaligii dhallinyaradii waa ku cayaareen walahi dhallinyaradii marka waagii horeeto dhaqankaa lagu faani jiray hadda waxaa lagu faanayaa dhaqan siseeye iyo dhaqan aadan lahayn iyo af soomaaligoo la bahdilaayo afkaagii oo aad bahdilayso bay dhallinyarada ku faanayeen marka waagii hore waxaa jiray dawladdu barbaarin bay samayn jirtay ani waxaan garanayaa wakhtigii aan ahaa birmada aan ahaa galaaska koowaad intaanan gaarin waxaa jirtay sanad waxaa jiray la yidhaha barbaratoy sanadkaa macallinka noo dhiga wuxuu noo soo qaadi jiray nacnac maalintii dambeu nacnacii ka soo tegey wuxuu yidhi nacnaciini waxaa iga qaaday nin amxaar la yidhaahdo amxaarkii marka halkaas colaad baan u qaadnay waa ninkii nacnaca yagii gurtay halkaa waxaa laga waday micnihii barbaarintii wadaniyadda
aan bersedisa saarno guri walba hal doolar ka qaada siaynu carruurta u badbaadinno waayo jiilba jiil buu rabaa aabbayaasheen halkan ayna soo gaarsiiyeen diin muqadisa oo dhammaystiran bay noo keeneen iyo dhalyar dhammaystiran iyo ciid dhammaystiran iyo af dhammaystiran iyo dhaqan dhammaystiran qodhayna xeradii maxaa carruurtiina u dhammaystiran waxaan lagu dhididin miyaa lagu dhergaa yaa dhimanaa dhowraysaa gobolkii qacaanigaa baad joogtaan arkaca oo walaalihiinna wanaajiya carruurtana daba qabta waxaan codsanayaa elbunno badan baan hayaa waxbaan ka qaban karaa sida biniaadanka wax loogu gudbiyana waan aqaan brogram la yidhaha guud talant ka hadlinno ku itixaanno wax siinno aan u qorshayno inaynu soo saaraa la rabaa tan labaad waddankii federaal buu noqday isteedka saddexaad ama labaadee soomaaliya wey maxaynu kula tartamaynaa gobollada kale ma iyagaynu sugaynaa soo inaynu u diyaar garoon maaha federaalnimadeenna iyo soomaalinimadeenna wixii dhaqankeenna ahaa ee halkan maanta lagu soo bandhigo iyo ciyaar dhaqameedyadiiba runtii dhaqankeennu waa jiritaankeenna dhaqankeennu waxa weeye waa aasaaskeenna bulsho aan dhaqan lahaynna horumar iyo horsocod ma ay yeelato si kastaba ahaatee bandhigga habeenka dhaqanka waxa ay kulmisay suugaanlayda iyo weliba farshaxamaystayaasha boosaaso taasoo lagu soo bandhigay suugaan ka hadlaya hiddaha iyo dhaqanka waxaana uu noqonayaa barnaamijkii ugu horreeyay noociisaa loo qabto dhallinyarada yuusuf maxamuud v o e boosaaso halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
camalka samaysyo caqligagaha u bogin caku ilaaha lagu qiro ha iscajabin adoo qori cidkaalu ku wacaye inay calanku saartee ha isla caraarin adiigayoogo cilo kale ha sacab duman
intaasaan kaa gudbaynaa heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka cabdicasiis iskalaaji halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a haatanna laascaanood qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa buuxiyey goobihii shaqo ay baneeyeen dhallinyaradii ay somalilan ka raaftay magaalada laascaanood warbixintan waxaa inoo soo diray cabdikariim olol
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhallinyarada ayaa bilaabay in goobaha xirfadaha ee lagu sameeyo qalabka xafiisyada kala duwan iyo sariiraha xilligaasi xidhmay oo dib hadda u shaqaynaya ayaan la kulmay dhallinyarada ka shaqaysa adoo magacaa ku bilaabaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan horta waan salaamayaa shaqaalaha v o eeda anoo magacayga ku bilaabaya waxaa laydhahaa jamaal cabdixakiin kurnainaas dheer jamaal yaakhay horta dhammaan shaqaalaha waa bogaadinayaa aad iyo aad baanan u soo dhoweynayaa waa run wey jirtay laasacaanood nimankii markii laga saaray wax shaqaysta oo dadkii u dhashay iyo dadkii joogay ee dhalashadooda lahaaba in la waayo wax xirfadan ka shaqeeya aniga qudhaydu in badan baan kasoo shaqeeyey xirfadan xaggaa bari meelo badan ilaa xitaa etoobiya waa kasoo shaqeeyey haddana inaan xirfadda ka shaqaysto dhalinyaradii kale ee iyaduna qaybna bilaa camalkahayd qaybna aan xirfadii gelinay inaan qaybna tuso qaybna aan waxbaro halkan waxaad ii sheegtay markaad timid inay xidhnayd oo dhallinyaradii ka shaqaynaysay gebi ahaanba laga kaxiyey hadda ka warrajawigu suduya haa waa sax way xidhnayd oo run ahaantii wax dhaqdhaqaaqa kama soconayn magaalado dhan baa wada xidhnayd markaas markaan imid markaa way furfurantay alxamdulilah rabbilcaalamiin jawiguna hadda aad buu fiican yahay meeshiina waad aragtahay dee way kala socotaa dee run ahaantii meel xidhnayd iyo meel furnaydna dee waad ogtahay adigu isku mid may ahayn marka horeba dhallinyarada hadda ila shaqaysa adigu way badan yihiin ilaa adigu hadda afar nin baa ila shaqeeya afartan ninba dee waa nimanka hadda wax baranayo haddana deegaanka kasoo jeeda alxamdulilah rabbilcaalamiin biri ka maalinna waa niman aan rabayna iyagu micnaha garabkay kasoo shaqeeyaan haddii ilaha yidhaahdo waxyaabaha aad barto adiguna aad aqoonta u leedahay kala duwan maxaa ka mid a waxaa ka mid a sida sariraha samayntooda sariraha fufurista xidhistooda xafiisyada sameyntooda mixiradaha suuqyada ah qalabayntooda adduunya bakuusmaniga hoteelada qalabayntooda adugu iyo iwam waxyaala badan oo dee adigu aan markaa lasoo koobi karin oo de meeshii lawada aragtay waxyaalaha dhaaraagta kugu muuqdee
xirfadan oo kale dhallinyarada maxay faa'iida u leedahay inay bartaan wallaahi aad iyo aad bay horta xirfaddan u fiican tahay sababto ay tahay horta meel kastoo aad tagto waa xirfad ku raacaysa bar kastoo aad joogto qofka horta waxaana ugu fiican maanta adduunka meel kastoo aad ku noolaato inaad nolol maalmeedkaaga aad ka heli karto iyo wixii siday kuu raacayaan sidoo kale cabdiqaadir axmed halkan ayuu joogaa waxna uu ka baranayaa hadda wuxuu samaynayaa sariir bal ka waran cabdiqaadir goorta halkan timid iyo waxyaaba hadda aad baranaysa goorta halkan imid waxaa weeye bishii koowaad baan imid si wacan hadir wax badan baan bartay dee wax badan baa ii kordhay de sidoo kalea maasha allah
waxyaabahasamaysa maxaa ka mid a waxyaabaha waxaa samey waxaa ka mid a kabajiinada saraha yaryar ee nafarada ah naxashada miisaska waxaa kuraasta intaasoo dhan baa ka mid a marka hore waxbarasho ma gashayna haa marka hore carooyin baan xoogaa kasoo dhigtay kuleesh baan xoogaa kasoo dhigtay haddana halkan baan imid xoogaabaa marka hore aqaana haddana halkan baan imid waa kasii kordhisanaya inaan shaqada sii barto
daadaadu waa imsana shan iyo toban haa
bal ka waran xirfadan adigoo shan iyo toban jir inaad xirfad barato waxyaabaha aad ka rajeynaysa mustaqbalkaaga bal iga sheekee xalaan ka shaqeynaya dee waa waa nolol wacan wallaahi inaan bartana dee waa maasha allah marka hore ma waxaad ka mid ahaa arday een dhallinyaradii xoolaha raaci jirtay miyiga joogta haa dhallinyaraasaa ka mid ahaa miyi miyi miyi baan kasoo tegay carooyinba kuleesh ka galay waa kasoo noqday halkan baa dana imid waa sida haa haa xoolaan raaci jiray dee reemiyi baa ahaa waa sida bal ka horre marka hadda shaqadii xoola raacista waad ka timid hadda halkan aad timid oo sariirhan aad samaynaysa maxaa iska kaa bedeleen waxyaalo badan baa iska kaa bedelay dee meel adeer marka hore de waxba ma aqoon hadeerna ninkaa waxaan ahay de waxaa laarti sameynaya ee caadiga ee shaqaysan karaya mas-uulka xaruntan ayaa sidoo kale v o a u sharaxay muhiimadda ay leedahay in dhallinyarada qaybaha kala duwan ay ku tababartaan sidoo kalena xarun ganacsi ay u tahay ee bulshada gobolka sool ay ka faa'iidaystaan waa mahadsantihiin idaacadda caalamiga v o a haddee maantayto isbedelka waa aragtaa dhalinyar fircoon oo shaqaynaysa oo qaarkoodna caawiyaal iyo waxbarasho ay yihiin qaarkoodna ay yihiin injineeradii alaabtaa soo saareeyey oo farshaxankii ugu dambeeyey iyo nashqadihii soo samaynaya oo weliba deegaanka ah oo aan ahayn dad ama meelo kale ka soo safray ama howl badan aan ka marnay laakiin dadka deegaanka oo ku baraarugay ama moral u haya inay shaqaystaan oo mataqaanaa shaqooyinka fursadaha bannaan ay buuxiyaan runtii aad iyo aad bay arrintaasi waxay noogu tahay arrin farxada xilliyada qaarkood xaalad khataraan la soo gudboonaatay markii halkan laga saaray dadkii shaqaalaha ka ahaa oo muddo dheer ka shaqaynayay oo ka soo jeeday gobollada koonfurta xilligaasi wax noo bedela maynu haysan laakiin wacyigelin badan oo ay sameeyeen bulshada iyo warbaahinta gobolka iyo dad badan oo arrimahaas u ololeeya waxaa taa beddelkeeda aynu helnay inaynu helo dad raba shaqada inay bartaan iyo dad gobolka udhasho meelo kale ka yimid oo cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownaa xulalka maraykanka iyo meksika ayaa labaduba xal u soo baxay koobka adduunka ee dabayaaqada sanadkan ka dhacaya waddanka qatar kadib markii ay xala ciyaareen ciyaartii ugu dambeysay ee israreebka dalalka konkakaf maraykanka oo seegay koobka adduunka ee labada kun iyo sideediyo tobanka ka dhaca waddanka ruushka ayaa xala labiyo eber waxaa kaga badisay xulka kostarika waxaana maraykanku ogaa in guul guuldarro iyo barbardhac intaba ay usoo bixi doonaan koobka inkasta oo taageerayaasha maraykanku aysan ku qanin qaab ciyaareedka xulkooda haddana si weyn ayay u soo dhoweeyeen usoo bixitaanka koobka adduunka iyadoo baraha bulshada sida twitter-ka iyo facebookga aada looga dareemayay farxadda iyo dabaaldegga taageerayaashooda mexico ayaa ayana labiyo eber ku garaacday dalka el salvador halka kanada oo hore u xaqiiqsatay usoo bixitaanka qatar ay guuldarro hal iyo ebera kala kulantay waddanka banama inkasta oo kostarika ay ka badisay maraykanka haddana waxay ku dhammaysatay kaalinta afraad ee kala horeynta dalalka konkakaf waxayna wajihi doontaa waddanka new zealand ciyaar isreereebka qaaradaha oo ka dhici doonta qatar bisha juun si ay boos kaga hesho koobka adduunka labaatan iyo sagaal dal oo ka mid ah soddon iyo labada dal ee ka qayb qaadanaya koobkan adduunkan ayaa ilaa hadda u soo baxay waxaana la sugayaa saddex dal oo mid ka miduhu noqon doono xulalka kostarika ama new zealand halka boos kalena ayaguna ay wada ciyaari doonaan xulalka imaaraadka carabta australia iyo beru iyadoo dhinaca yurubna laga sugaya hal xul oo midkood noqon doono ukrain scotland ama weelashka ugu dambayntayna weeraryahankii hore ee kooxaha manchester united iyo real madrid ruud van nisteroy roy ayaa la wareegi doona shaqada tababarnimo ee kooxda b s v indahoven xilli ciyaareedka soo socda sida ay ku dhawaaqday kooxda reer holland arbacadii shalay vannisteroy oo usoo ciyaaray b s v intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ilaa labada kun ayaa bedeli doona roger shomed oo ka tegi doona booskiisa dhammaadka xilli ciyaareedkan nasteroy ayaa kadib markii uu noqday kaaliyaha tababaraha xulka qaranka holland iyo weliba tababaraha da'yarta b s v ayay shaqadani noqon doonta tii ugu horreysay ee tababarnimo ee kooxaha heerka sare waxaana uu saxiixa qandarahaas ku eeg sannadda labada kun iyo labaataniyo shanta waxyaabo dhowra oo isku yimid dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay sida magacaabista marshelle brandon ee maaraayaha guud ee b s v iyo wadahadaladii aan wada yeelanay ayaa jiheeyey ugu dambeyntii inaan noqdo tababaraha kooxdan aniga oo miyir qaba ayaa lagu yiri hadal kooban oo ka soo baxay kooxda b s v naster roy oo ciyaaraha ka fadhiisay sanadkii labada kun iyo toban iyo labada ayaa xulkiisa holland u dhaliyey soddon iyo shan gool toddobaatan kulan oo u saftay waxauna ka mid ahaa weeraryahanadii ugu halisanaa qaaradda yurub waayihiisii b s v manchester united iyo reaal madrid xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intahaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax buluu inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a haatanna mar kale aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahaan idinku tala galnay
rabta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahaan ka soo xulayadaan kugu xadaayadaye xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahaan ka soo xulayadaan kugu xadaayadaye wana gaari xeelkeediinaan kugu xariiraay xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahaan ka soo xulayadaan kugu xadaayadaye xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahaan ka soo xulayadaan kugu xadaayadaye waana gaari xeelkeediinaan kugu xariiraay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiisa gelisay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiisa gelisay kaftan aan xajiiniyo lahayn weedh ku xaganaysaa oo rul xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geenyaalay alla geenyaa ugubay naftaad xiisa gelisaay naftan aan xajiiniyo lahayn weedh ku xaganaysaa oo ruli xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geenyaalay alla geenyaa ugubay naftaad xiisa gelisaa sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulay xarafyada qur-aankiyo ducaan kugu xijaabaye sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada qur-aankiyo ducaan kugu xijaabaye kucantiyay ilaahii xukumay xulashadaadii sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada qur-aankiyo ducaan kugu xijaabaye sidii xaawa iyo aadan baa heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka xabad muuse colaad ayaan kusoo gabagabeynaa baahinteennii idaacadyadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulan dambe waa dhammaanbaad af soomaaliga v o edan sidaas iyo nabadgelyo ilaahii xukumay xulashadaadii